bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku hastaysan tahay saddexi labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta waxay gaareen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyadoona halkaasi si dhiira loogu soo dhoweeyey wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wafdiga uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu ka koobnaa labada gole iyadoo sidoo kalena uu ku uhelinaya wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya maamulka degmada kan gobolka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa halkaasi kusoo dhoweeya iyadoona gebi ahaanba la xiray dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka ee degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyadoona safarka madaxweynaha halkaasi markuu ku gaaray kadib kulam uu kula qaatay gudaha degmadaasi ceelbuur waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gudaha degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud madaxweynaha ayaa bulshada kala hadlay sidii ay kaga qayb qaadan lahaayeen xaqiijinta iyo soo celinta amniga sidoo kalena dadka ayuu ku dhiirageliyey inay garab siiyaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya si looga adkaado meeshana looga saaro waxa ugu yeeray dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo asiga dagaalo kula jira dowladda federaalk ee soomaaliya
haddana waa daayir haddana ciidamadii dowladda soomaaliya iyo ciidamadii onsom iyo dadkii degmada dadweynihi iyo degmadii iyo maamulka degmada oo dhan ba diyaar u ah madaxweynuhu kale in magaalada wax in biil ugu laabtana ma uu rabo madaxweyne soo dhaweyntiisii baan ku jirnaa ha dhaweyntiisii baan ku jirnaa madaxweynaha dhaweyntiisii iyo iskuhoftiisii baan ku jirnaa dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa lagu wadaa inuu gaaro goordhow degmada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan iyadoona halkaasi haatan ay ka soconaysa qabanqaabo ku aadan soo dhoweynta madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayo oo saacadaha soo aadan lagu waday inay gaaraan magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan kan degmada beledweyne iyo saraakiisha ciidamada ayaa ku sugan halkaasi iyadoona gebi ahaanba la xiray dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka degmadaasi waxaana hakad ku jira isu socodka dadweynaha ee qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan gudaha degmada gobolkaasi hiiraan xaruntiisa ee beledweyne madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu u kurgala xaalada qayba ka mida gobolada dalka soomaaliya safaradan uu maanta ku gaaray degmada ceelbuur iyo midka haatan lagu waday inuu ku gaara beledweyne ayaa waxay qayb ka yihiin safaro muddooyinkii lasoo dhafay madaxweynaha uu ku kala bixinayay qayba ka mid a degmooyinka dalka soomaaliya asigoona dhowaan booqday deegaanada cadale iyo degmada dhowaan soo gashay gacanta ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee barawe halkaasoo muddooyinkii lasoo dhaaf ay ka arriminayeen ururka al-shabaab mas-uuliyiin ka socota hay-adda u n h c r iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda dowladda soomaaliya ee ku leedahay magaalada cadan ee dalka yemen ayaa kulan waxay ka yeesheen sidii dadka ku dhaqan dalkaasi yemen dib loogu celin lahaa soomaaliya kulanka oo in muddaha socday ayaa waxaa laiskula soo qaadaaldhigay in la celiyo dadka ayagu raalliga ku ah inay ku laabtaan gudaha dalka soomaaliya xilli haatan dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan gudaha wadankaasi yemen qunsulka safaaradda soomaaliya ee dalka yemen ayaa sheegay in laga hadlay sidii qaxootiga soomaalida ee intooda raalliga ku ah inay dib ugu laabtaan gudaha dalka soomaaliya dib loogu celiyo halka kuwa kale ee raba inay joogaan wadankaasina ay iska sii joogi karaan
waxay ka baqaayaan haddii qalabkooda warbaahinta ugu dad badan ay garaas kusoo sameeyaan magarat laakiin waxay ballan qaadeen inay si tartiib tartiiba ay u samaynayaan dib u celintan aya waxay doonayaan waxay rabeen inaan idin wadankooda lagu celiyo ayaa la xidnaya asasmaya ma jiro qofkii rabana waa joogaya kulan habeenimadii xalay ahaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyana waxaa looga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay adkeynta ammaanka dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya shirku ay howlwadeen ka aheeday wasaaradda amniga una dhexeeyey saraakiisha amisom kuwa dowladda ayaa waxaa looga hadlayay sidii laysaga kaasha lahaa xaqiijinta ammaanka caasimadda soomaaliya iyadoo inay ka soo baxeen qodobo dhowr oo uu ka mid yahay in baaritaano gurika guri ah laga sameeyo magaalooyinka waaweyn ee ku jira gacanta ciidamada dowladda federaalk ee wasaaradda amniga ayaa waxaa sheegtay in loo baahan yahay xaqiijinta ammaanka in wax waliba loo dulqaato iyadoona shacabka ugu baaqday in inta uu soconaya howlgalladaasi waxyaabihii ka yimaada shacabka dulqaad ay la yimaadaan afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf cismaan oo la hadlay warbaahinta markii kulanka uu soo idlaaday kadib ayaa ka warbixiyay waxyaabihii kulankaasi ka soo baxay
magaalada shirkan aan caadiga ahay waxaa looga hadlayay qodobo fara badan ay ugu horeyso ee amniga maxaa guud ahaan dalka gaar ahaan caasimadda dhowaan inay bilaaban doonaan howlgallo baaxad weyn kuwaasoo runteedu rabo guri guri iyo garaash garaash in loogu baaro maxaa la yidhaahdaa amniga magaalada muqdisho sidii loo hanan lahaa islamarkaasna loo adkeyn lahaa waddooyinka magaalada soo gala ee loo yaqaano jeekpointiyada magaalada kontaroolada laga soo galo ee lagu baaro gaadiidka iyo dadweynaha in lasii laba jibaari doono oo galladaas adag ee bilaaban doona maxaa la yidhaahdaa waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed si sharaf leh inay uga shaqeeyaan hay-adaha amniga una dulqaataan hadalkani ka soo yeeray wasaaradda amniga ayaa waxa uu imaanayaa xilli magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan kuwaasoo ay ka mid tahay qaraxyo isxigo habeenadii lasoo dhaafay ka dhacya magaalada xilli magaalada ay u muuqanaysay mid kasoo yar hagaagaysa dhanka ammaanka xilliyadii hore halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan dhanka ay maamusha maamulka galmudug ayaa waxaa lasoo sheegayaa inay ka dhaceen howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayay iyadoona ciidamada ay ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan walxa qarxa oo lagu qariyey qaybo ka mida gudaha degmadaasi gaar ahaan dhanka ay maamusho maamulka galmudug sarkaalka ugu sarreeya ciidamada booliska ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa u tilmaamay in ay howlgalladaas ahayeen kuwa lagu xaqiijinaya ammaanka iyagoona gacanta kusoo dhigay sida hadalka u dhigay walxa qarxa oo dhowr ah oo lagu diyaarinaya qaybo ka mida gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug saraakiisha ammaanka ayaa waxa uu tilmaamay inay yihiin kuwa mar walba heegan ugu jira xaqiijinta ammaanka magaaladaasi iyo guud ahaan deegaanada ee hoos yimaada maamulka galmudug waxa uuna sheegay howlgalladani inay yihiin kuwa in muddo ah ka soconaya gudaha magaalada gaalkacyo qalka lagu qarxiyo ama loo adeegsado qarxiyada oo loo isticmaalaa kuwa tilaawayaasha ah waxaa jeestay dadka masaakiinta inay u adeegsadaan waxyaalaha noocaana ku xasuuqaan halkii guldaro fara badan ku dhacday yacni dalbaareedkii ku dhacay balmadeynta ee waxay dalkeeda kaga aarkoontaa dadka shacabka masaakiinta ah waxaana ujeedaa waa qarax waxaana waa miisyo wabari qaraxa laga sameynayay waa mudada lagu qarxinayay waxaan aad ujeedaan waxaa loo isticmaalaa marka la samaynayo waxaa lagu shubaa waxyaalaha dhimasho xoogga u geystaa dadka masaakiinta ah waxay ka dhibaatayn kara dhibaateeyaan dowladda federaalka ee soomaaliyana waxay go-aana ka soo gaartay soo gaaritaanka ciidamada saraliyon iyo sidoo kale saraakiisha kormeerayaasha ugu imaanaya ciidamadooda ku sugan gudaha wadanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaan haatan iyo wixii ka dambey aysan soo gaari karin gudaha wadanka soomaaliya asigoona tilmaamay in warqad qoraal ay u qoreen saraliyon taasoo ay kaga dalbanayaan in la tixgeliyo amaradan kasoo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya aynan wadanka soo gaari karin ciidamo iyo sidoo kale saraakiil kormeer ugu imaanaya siralaanka ciidamada ka jooga soomaaliya hadalkani kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa imaanaya xili dad ka badan afar kun iyo shan boqol oo ruux oo u dilay cudur u geeriyoodeen cudurka ebola oo ka dilaacay qaybo ka mida qaaradda afrika arrintan oo ah rotationka lagu samaynayo ciidanka sieraleon waxaa warqadeeda iyo codsigeeda u yimid anigoo kusimo madaxweyneah arrintaasi waxaan ugu yeeray wasiirada marka ay khusaysay iyo dhammaan ciidamada taliyayaashooda macal kulligooda intiiba yaan isugu yeeray go-aan waxaan ku gaadhnay in aan rotation loo ogolaanin ciidanka oo inooma imanayaan weliba waxaan kusii darnay oo aad si dheeraad ah kormeerna looguma iman karo kuwa meesha jooga lacalla haddii orniyo sarkaal baa imaanaya wax noocaasa ina layidhaahdano ma jiraan intaa waxaa dheer in guddi oo prevention ah aanu dhisnay oo wasiirka caafimaadka madax u yahay doctor duflan uu xubin nooga yahay annaga waxaa kaloo aanu raacinay in haddii alla ku roon yahay eeraboordyada iyo meesha la imaanayo in adistanska oo imaanaya la warayso meeshay soo mareen ama haddii caafimaad la samayn karo way sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga ayaa xabsiga loo dhigay tix gabay ah uu ka tiriyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya daahir aadan cilmi indhaqarshe sarkaalkan ciidamada dowladda federaalk ee gaar ahaan kuwa militariga ka tirsanaa ayaa kaga cabanaya gabagiisa dhibaatooyin uu tilmaamay inuu ku hayo taliya indha qarshe saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo guud ahaanba ciidamadaasi gabayga ayaa waxa uu ku muujinayaa in caqabad uu ku yahay haynta xilka uu haya indha qarshe ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya asigoona gabayga uu tiriyay ku mutaystay in xabsiga la dhigo waxaana haatan la tilmaamay in sarkaalkaasi uu ku xiran yahay mid ka mid a ama xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho halkaasoo la dhigay ka gadaal tixdii gabayga ee uu ka tiriyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya hagadoodu ruuxii rabee waan ku godayaa milatariga gaajaduu dusho gaardin kari waayey milatariga gaabsanahayoo goodi kari waayey milatariga gaadiid waddada gooshi kari waayey milatariga goobihii dagaal guulka dhali waayey milatariga gobonnimo ka tegay ee gunnimo doortay oo cadowga goonyaha fadhiyo gaari kari waayey waxaa geeye heerkaas haddaan maanta garan weynay guulaystayaalow wax badan baan ka gaabinay gaashaandhiggaannow adaan kuu gellinnahay maxaan geesh dhisnaa taliskiibaa cuni garaamkii milatari qab weyn baan ahayn taniya qaabiile qawaddeenna waa wada ognahay mana qarsoonayn dowladihiinna soo qaabilaa qoomamayn jiray khasaarihii aan gaarsiin jirnay maanta qirayaani ciidankeennabaa quursa jiray dowladaha qaari indhaqariya intuu qaaliyahay qoonku waa ba'ay milatariga qaylada dhex taal qaranku muu eego taliskii khiyaanada bartaan laga sugayn khayre ku qaboobi maayaan waxay naga qabaysteen qufac iyo waxaa laga helaa qaaxankaa harine qiyaamahana way kula tagtaa iilka kuu qodani khatartiiyo su'aalaha qabrigu waa khidmo u taalle indhaqariye intuu qaali yahay qoonku waa ba'ay milatariga qaylada dhex taal qaranku muu eego dhibbanihii haddii aanan ahayn maba dhawaaqeen dhididkeennabaa lagu dhistaa saraha dhaadheere nooga dhiga dhurbeeluhu intuusan dhoofin aan qabanno nooga dhiga dhurbeeluhu intuusan dhoofin aan qabanno mid dhintiya mid dhaawaca midkaa dhadida noo taagan dhammaanteen dhib weyn baan qabnaa dhuunta noo galay sida aan u dhuudhuubannahay naga dhab weeyaan dhekafaar waxaa nugu dilo goday dhafoorkeenna waa la kala dhantaalaa wuxuu qaranku soo dhiibay dhinaceenna wixii soo maroo taliska soo dhaafay maba dhamma wax uun laga dhergo waa dhedhaminaah qosol buu la dhacay maalintuu dhuubka buuxsaday gaashaandhiggaannow adaan kuu gellinnahay maxaan geesh dhisnaa taliskiibaa cuni garam warar la helaya ayaana haatan waxa ay sheegayaan in sarkaalkani ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu magacaabo cismaan uu ku xiran yahay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho halkaasoona la dhigay kadib tirintii tixdani gabayga ah ee uu kaga cabanayay ama uu ku muujinayay dhibaatooyinka ciidamada xoogga dalka soomaaliya uu ku haya taliyaha ciidanka xoogga dalka warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh